ahayn jiqlayniyo farax ku jira ayaa lagu jeelbaxaa jacaylan jirab lahayn jiqlayniyo farax ku jira ayaa lagu jeelbaxaa markuuse muranu ku jiro su'aaliya tahay jawaab rugtaba lama joogi karo markuuse muranu ku jiro su'aaliyo tahay jawaab rugtaba lama joogi karo waxaan helay xiilo xiila janno waxaan galay jabad qabo jaliilkii iqorow kun jeer mahada allo kun jeer kun jeer kun jeer mahada allo waxaan helay xiilo xiila janno waxaan gala jaba qabow jaliilkii iqorow kun jeer mahada allo kun jeer kun jeer kun jeer mahada allo jacaylan jabaq lahayn jikariyo hadal lahayn ayaa lagu jeelbaxaa jacaylan jabaq lahayn jikariyo hadal lahayn ayaa lagu jeelbaxaa markuuse muranu ku jiro jiraanku ay idin nacaan rugtaba lama jiifi karo markuuse muranu ku jiro jiraanku ay idin nacaan rugtaba lama jiifi karo waxaan helay xiilo xiila janno waxaan galay jaba qabow jaliilkii iqorow kun jeer mahada allo kun jeer kun jeer kun jeer mahada allo waxaan helay xiilo xiila janno waxaan galay jabad qabow jaliilkii iqorow kun jeer mahada allo kun jeer kun jeer kun jeer mahada allo